dhegaystayaal waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan ayaa mudanayaasha golahaasi waxay dood adag ka yeesheen xogaalu naqashada xaaladda dalka iyagoo xukuumadda ku bogaadiyey kaalinta lixaad kale ee xukuumadda ku difaacayso xuduudaha dalka fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan ayaa mudanayaasha golahaasi waxay dood adag ka yeesheen xogaalu naqashada xaaladda dalka iyagoo xukuumadda ku bogaadiyey kaalinta lixaad kale ee xukuumadda ku difaacayso xuduudaha dalka fadhigii maantay golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaanle ayaa mudanayaasha golahaasi wakiiladu waxay doodoodaasi ku laafagureen inay xukuumadda ay ku barbar taagan yihiin difaacidda qarannimada somalilan iyo sugidda xuduudaha waddanka halka ay sidoo kalena mudanayaasha golaha wakiilada ay xukuumadda tale ahaan ugu soo jeedinayeen geedi socodka siyaasadda qaaradda afrika ay ku tallaabsanayso lala jaan qaado iyaga oo mudanayaashii doodda maanta ka qayb qaadanaya ay ka mid ahaayeen xildhibaan cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirde iyo xildhibaan naasir cali shire ayaa waxay mudanayaashaasi doodoodaasi ay ku soo jeedinayeen in ay xukuumadda ku barbartaagan yihiin difaacidda qarannimada somalilan nidaamkaa waar aynu nabad raadinno oo inagu kuwa nabadda doonaya aynu noqonno aynu u dayno dowladdu annagu haddaan xisbigii mucaaradka nahay waanu ku taageersannahay dowladdu inay nabaddaa raadiso aad iyo aad baanu ku taageersannahay kumana canaananayno kagana xantaysan mayno diyaar baanaan unahay baarlamaanku dee dadku xaq buu u leeyahay in baarlamaanka naftiyo xaq buu u leeyahay dadka inagu ma lihin innagaa u tagno warna doorta waxbaanu idin qabanaynaa inayna naqdiyaan inay wax inaga sheegaan inayna maagaan xaq bay u leeyihin xaquguma lihin ninkii wax naga sheegaa la soo xiro xaquguma lihin ninkii doonayaan wax laga sheegin oo gurigiinna joog gurigiinna joog ee halkaa dadku wada leeyahay waxbaa lagala sheegaya haddaad timaado innagoo keliya maan waa finomena caalamka oo dhan ka socota wixii baarlamaan la odhan jiray waxaanu haysanaa innaga kabcada dimuqraadiyaddu inay ingiriiska tahay kabcada dimuqraadiyaddu dadkii bahashaba bara inay yihiin halkan waxaan ku hayaa journaalka looyi may oo markii theresa may ay isil ku duqaysay suuriya ayaa xildhibaanadu yidhahdeen wax naga weydiisee waa opinionkii dadka journaalka waa qaybta opinionka waa daily mail in yaroo ingiriisa hadii akhriyaya marka dhammaad waa wax wada fahmi kartaa wuxuu yidhi mps waa members of parliament cannot cannot be allowed access to all of the relevant intelligence and are incapable of making a sensible decision if they have the opportunity to score a political vote we need to keep MPs away from two important of baarlamaanka ingiriiska wuu leeyahay waa waxa iyagee meeshaa fadhiya siyaasadda dowladda iyo iyo sirteedan ayaan loo sheegay go'aamada waaweyn ee qarankana ha laga ilaaliyo waa baarlamaanka ingiriiska inaguna maanta aynu leenahay ninkii waxay naga sheegaan ee baarlamaanka sumcadiisa wuxu dhimaan xidhmi isma qabtaan hadalka badin maayo daraqna xukuumadda waanu ku raacsannahay nabadda ay raadinayso waynu ku raacsannahay sii loo caddeeyey weli xadkeedii soomaaliya ma gaarin anigu waxaan qabaa waxa inaga mudan tahay gogolahaan oo hore waxa usaana baab aynu ku taageerayno xukuumaddeena iyo dagaalka waxaan qabaa inaynu xukuumad ahaan in aynu xukuumaddeena isu garab taagno dagaalkaas oo aan la hoosaasin oo aan maalin walba baayo laga sheegine oo maalin walba dhibaato lagu furna in loo dhigo sida ay tahay oo tala wadaag wixii laga leeyahay loo dhigo waayo waxaa dagaalka soo qaaday may soo qaadin gudan waxaa jirta cabdimakaal buu qaadin ilaa farmaajo uu ugu yimi garowe uu wasiirkiisna soo diray uu dagaal diblomaasiyadeed oo cad uu sugal soo qaaday waxaan qabaa siyaasad ahaan iyo ka dowlad ahaan inaynan la mid noqono maamul goboleed in cid aynu ishaynaa in ay tahay soomaaliya waxaan doonayaa inaan mudanaasha nafta ugu sheego in aynu focuska saarno sideedaynu xaqayni muxuu ahaa aynu aan inaga noqono walbaahinta ugu sheegno inaan inaga noqon inaan maamul goboleed shayne inaan soomaaliya shayno waxaan leeyahay oo kale waxaa kan ka cadaynaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse bici cabdi iyo kooda caalamka way wada hadleen arrinkiisana meel fiican u maraya waa u dhammaanaya waxba caalamka ku goodina dagaalka ay jarankaa samaystay biidnillaahi tacaala taasna way dhammaanaysaa waxaan u baahanay inaan mas-uuliyiinta qaran aynu halka ugu yeedno safkistaan haddii wasiirka arrimaha dibadda noqoto oo ayna doonay inaan wax ka weydiino hawlihiisa qaranka u hayo wayna wasiirka u yeedna laakiin mana awaalka halaiska daayo halka ha loogu yeedho haddii laga hadlaayo dekada in waxaa loo baahanyay in maalayaha siciid oo isagu cid uga mas-uulka kocdaa iyo boorka ay leedahay dekadu ee la sameeyey imika howlgale ee hadda kasoo noqday toy kasoo noqday ee imika jooga ee annaga guud ahaan loo qorshaysan maalin u yeedho waxdoona wax ka weydiino hadaad arag markaasaad arki kartaa waxa saxa ah iyo waxa khaldan halkaasaana talooyinkaaga maxaa xildhibaan ahaan iyo kagol ahaan aynu ka soo jirin karnaa waxaan kuna soo jeedinayaa in aynu yeelno fadhiyo xiran ma fiicna markaynu arrimaha iyo safaqarka ka hadlayno inaynu noqono fadhiyo fara yeelno waxaan soo jeedi lahaa in fadhiyadan aynu noqdaan fadhiyo xiran oo loo baahan yahay waxaan doonayaa inaan kaadiyo taabto waxaa iminka ku soo kordhay gobolka geeska afrika waxaa ka dhacaya waxa loo yaqaana isbedel geopolitical ama waxa loo yaqaano geopolitical change waxaa inoo taala ka qaran ahaan sidee baan ula jaan qaadaynaa arrintaas inaga dhacaya doona inaynu la nimaadno istaraatiijiyadii baa golaha looga fadhiyaa iyo maskaxdii inaad keentaan oo dowladda ku biirisaan istaraatiijiyad ay ku hawlgelayso oo caqli oo caqli sokona wanaagsan ah oo aan dhayn lahayn sidee baan ula jaan qaadana isbedel dhacay geesta kalena xildhibaan cabdiraxmaan cismaan caalin iyo xildhibaan maxamuud baaruud oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa ciidamada qaranka ku bogaadiyey sida geestinimada leh ay u difaacayeen qarnimada somalilan iyo iyo goon isku taagaba iyagoo mudanayaashaasi si buuxda u caddeeyey in qaranka somalilan cidnaba aanu duulaan ku ahayn oo ay somalilan daris wanaag kula nooshahay dalalka jaarka ah qodobka kale aan doonaya inaan siiradu taga waxa weeye waa arrinta oo amniga ee qodobka labaad waa tukarad weeye tukarad marka hore anigu mabdiye dagaalka maan galeen hadday wax laga weydiiye laakiin dagaalka waa laynuu qasbaya dagaalla xumaan mooye wanaag ma dhalo golahu wuu taageeray dagaalkaas dowladda wuu isku berbertaagay waynu hambaliyeen ciidankeenana waynu hambaliyeen waa mid waajib nagu haydne innagu oo difaacayna ku jiro aan isdhiganahayn waxaan odhan lahaa oo aan soo jeedi lahaa inaynu dowladdeenna ku boorino dadaal kastoo nabad lagu helayna gasho dadaal kasta oo aynu nabad ku helayno inaynu raadino oo ay gasho oo aynu u fasaxno oo ay ku dhaqaaqdo waa arrin aan is leeyahay waa constructive innagoo aan isdhiganhayn oo ciidankaynu heyinkiisa difaaciisa ku jiro waa inaynu dadaal kasta u gallaa oonu xukuumadda executiveka u fasaxnaa in ay dadaal kastoo nabad lagu helayo in ay raadiso inay ka soo baxdo soo jeedimaheenna iyo rekommendationkiisa ay ku xidhano waan u raacsanahay qodobkaasna intaasaan kagu gudbaya waxaan u gudbayaa arrinka iminka naasir si wanaagsan inooga waran because waa guddigii ku shaqada lahayd in doodeenu aanay noqonin mid aynu t v-ga ugu talagalno inay ka baxdo oo keliya oo aynu cid kale la hadalleen inay noqoto dood constructiva oo wadata muxuu ahaa soo jeedmo aynu ku taranno xaaladda dalka taagan ee kala gedisan wixii aynu tala ka bixin haddii aan galo anoo gaagaabinaya arrinta amniga qodobka kale aan doonaya inaan siiradu taga waxa weeye waa arrinta oo amniga ee qodobka labaad waa tukarad weeye tukarad marka hore anigu mabdiye dagaalka maan galeen hadday wax laga weydiiye laakiin dagaalka waa laynuu qasbaya galo dagaalla xumaan mooye wanaag ma dhalo golahu wuu taageeray dagaalkaas dowladda wuu isku berbertaagay waynu hambaliyeen ciidankeenana waynu hambaliyeen waa mid waajib nagu haydne innagu oo difaacayna ku jiro aan isdhiganahayn waxaan odhan lahaa oo aan soo jeedi lahaa inaynu dowladdeenna ku boorino dadaal kastoo nabad lagu helayna gasho dadaal kasta oo aynu nabad ku helayno inaynu raadino oo ay gasho oo aynu u fasaxno oo ay ku dhaqaaqdo waa arrin aan is leeyahay waa constructive innagoo aan isdhiganhayn oo ciidankaynu heyinkiisa difaaciisa ku jiro waa inaynu dadaal kasta u gallaa oonu xukuumadda executiveka u fasaxnaa in ay dadaal kastoo nabad lagu helayo in ay raadiso inay ka soo baxdo soo jeedimaheenna iyo rekommendationkiisa ay ku xidhano waan u raacsanahay qodobkaasna intaasaan kagu gudbaya waxaan u gudbayaa arrinka iminka naasir si wanaagsan inooga waran because waa guddigii ku shaqada lahayd waxa weeyaan baarlamanku laba hawlood buu leeyahay marka la sidaa tii representationka marka laga tago laba hawlood buu leeyahay oo kale mid waa tii sharci deji tahay oo inuu xeerarka sameeyo daba galo inay fuleen iyo wixii lamida midda kale waxa weeye inuu oversight sameeyo ama dabagal uu sameeyo howlaha executive ku qabanaya ayuu wakiilnay doorashadu ka soo baxay xasaasiyad badan baa jira xasaasiyadku weli way sii taagan yihiin oo weli waxaa soo jeedinahay markaynu xaaladaha qiimaynta samaynayno saynu xaala- xaaladaha qiimaynta markaynu sidoo kale u gelin inta aynaan gelin inaynu horta xoogaa soo dad badan aan doorayso oo u yeelino sunta amusayso ee mawaadicdu ay ku ku- ku jeedaan si aynu inagoo markaa xogogaal ah aynu dood u galo mid walba halkii xanuunsi u noqonaya ama abayna samayso conventionska waxa la yidhaahdo oo dowladda iyo shacbigu wax wadawadaageen oo dabatirsaa lagu ballaadhiyo dhaqaalaha oo waxyaabo badan oo samayn kari lahaa markaa marka haddii caankaasu dhacdo oo warshadaa iyo waxyaabo kaleba la samayn kari lahaa iyo dadkana shaqo loogu abuuri lahaa ee wax soo saarka dadkuna ku badan lahaa ama beero ha noqoto ama kalluun ha noqoto ama bacdeen ha noqoto ama waxay kasta la qabanayo ha noqotee kaana xagga dhaqaalaha waa kala tan waxaan lahaa dowladdu sidaa ha isku daydo ha samayso inay meelo research la sameeyo dabadna dadka u furto inay muxuu ahaa iyadu wax la yeelato sharcigiina haddii aan hore wax loo baaskagay laakiin in la soo cesho oo eh, mar labaad laga fikiro oo la yar ballaariyo